bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa kow iyo labaatanka febraayo sanadka laba kun sagaal iyo toban kusoo dhowaada warka aroornimo ee raadiyo muqdisho dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay bogaadisay wada shaqayn dhow oo ay la yeelato maamulka somalilan ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa waxa uu booqasho ku joogaa booqasho ku joogaa dalka sacuudiga waxaana uu kulan la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka bangiga horumarinta islaamka wasiirka amniga dowladda federaalk soomaaliya ayaa magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaa uu uga qayb galay shir looga hadlaya arrimaha muhaajiriinta degmada matabaan ee gobolka hiiraanna waxaa ka furmay shir lagu heshiisiinayo beelo ku dagaalamay deegaana ka tirsan gobolka hiiraan wararka dibaddana waxaa ka mid ah ugu yaraan lixdan ruux ayaa ku geeriyooday dab ka kacay guri ku yaalla qaybta qadiimiga ah ee magaalada dhakaa ee dalka bangaladesh
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
warka waxaa inoo farsamaynaya sawda cabdinuur iyo cabdisalaan mukhtaar dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay bogaadisay wada shaqayn dhow oo ay la yeelato maamulka somalilan warkaas iyo arrimahaasi oo dhanba waxaa stuudiyaha iminka ila fadhiya tafaftiraha raadiyo muqdisho maxamed kaafi sheekh abuukar hay maxamed kaafi war qoraal oo ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa lagu bogaadiyey sida madaxweynaha maamulka somalilan mudane muuse biixi cabdi oo u aqbalay in maamulkiisa iyo weliba dowladda federaalka soomaaliya ay yeeshaan wada shaqayn weyn oo dhow dowladda soomaaliya waxay u aragtaa tallaabo wanaagsan oo horey loo qaaday waxayna xoojinaysaa aqbalaadda madaxweyne muuse iyadoo sidoo kale dowladdu ay sheegtay inay diyaar u tahay in lasii wado si miradhal ay u noqdaan wadahadallada iyo weliba wada shaqaynta dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba maamulka somalilan sidoo kale warkan qoraalka ee kasoo baxay dowladda soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay aada usoo dhaweyneyso dadaalada uu wado ra-iisul wasaaraha wadanka etoobiya mudane abiy axmed oo ku muujinayo sida ay uga go-an tahay dardargelinta isdhexgalka dhaqaale ee wadamada geeska afrika oo hormuud ay u yihiin dowladaha soomaaliya etoobiya iyo weliba eritrea ugu dambeyntii warkan qoraalka ee kasoo baxay dowladda ayaa waxaa lagu yiri dowladda federaalk soomaaliya waxay u taagan tahay sidii horey loogu sii wadi lahaa wadahadalada lagu xoojinayo wada shaqeynta laguna abuurayo jawi wanaagsan
aad baad u mahadsan tahay maxamed kaafi sheekh ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed khadar iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalmihii lasoo dhaafayba ku sugnaa dalka boqortooyada sacuudi carabiya ayaa waxa uu la kulmay madaxweyne ku-xigeenka bangiga horumarinta islaamka ninka lagu magacaabo mansuur mukhtaar ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo mansuur mukhtaar ayaa ka wada hadlay horumarada ay soomaaliya ka samaysay dhanka dhaqaalaha iyo dadaalka xooggan ee madaxda qaranku ugu jiraan in dhaqaalaha dalku uu heer sare gaaro wafdiga uu hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirada maaliyadda xanaanada xoolaha iyo qeybo kale ayaa xogayaha joogtada ah ee xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiinta kale ayaa waxaa ayaa horay gudaha dalkaasi sacuudiga kulamo kala duwan waxa ay kula yeesheen wasiiro iyo mas-uuliyiin ka tirsan boqortooyada dalka sacuudiga iyo hay-ado kala duwan wasiirka amniga dowladda federaalk soomaaliya ayaa magaalada istanbul ee dalka turkiga waxa uu uga qayb galay shir looga hadlayo arrimaha muhaajiriinta warkaasi waxaa mar kale istuudiyaha igula sugan maxamed kaafi sheekh abuukar waxaa magaalada istanbul ee dalka turkiga ka furmay shirka lixaad ee muhaajiriinta kaas oo ay ka qayb galeen wasiirada arrimaha gudaha iyo amniga ee ilaa iyo afartan iyo toddoba dal soomaaliya waxaa u matalayay shirkan wafdi oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya mudane maxamed abuukar islahu ducaale wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya ayaa warbaahinta la hadlay waxauna sheegay shirkan inuu ahaa mid muhiim ah isagoo dowladda turkiga uga mahad celiyey dadaalada ay ku martigelisay qaxooti badan oo ka socda wadamo badan oo ku yaala bartamaha afrika iyo sidoo kale geeska afrika sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu sheegay inay jiraan arday badan oo ka socda wadamada afrikaanka kuwaas oo dowladda turkiga ee u fidisay fursado ay wax ku bartaan
shirka maanta aan kasoo qayb galay wuxuu ka hadlayay brocess budabest brocess oo ah shirkii lixaad ee isugu yimaadaan wadamo ilaa iyo konton ka badan iyo ururo kale caalami ah shirkan wuxuu inta badan looga hadlayay ama shirarka horena looga hadlayay migrationka iyo isu socodka information sharing ay sameeyaan iyo qaxootiga soo galeynka ah ee wadamada isugu gudba yurub iyo asia inta badan ku bahoobay anaga ka wasaarad ahaan wasaaradda amniga waxaa casuumad rasmi noo fidiyey wasiirka arrimaha gudaha ee dalka turkiga oo sidoo kale ahna jeerka ka ahay shirkana wuxuu shirkan igu casuumay maraan socdaal ugu imid bil ka hor shirkana wuxuu nooga casuumisay oo heer sare ah sidoo kale wuxuu noo fasaxay in dowladda soomaaliya ay khudbad ka jeediso waxaana ka codsanay in membarkana lagu daro waxyaala badanaan ka faa'iidi doonaa hadday ahaan lahayd in la hormariyo hay-adaheena socdaalka iyo jinsiyada sidoo kale lacaga deeqay ku baxshaan waxyaalahaasna laga faa'iidi karaa marka codsigan waa gudbinay ilaa waxay jawaabka sugaynaa waxaan mahad gaar u celinaa wasiirka arrimaha gudaha ee dalka turkiga oo xaqiiqda dowladda soomaaliyeed si fiican u sharfay
wafdiga wasiirka amniga ee xukuumadda soomaaliya hogaaminaya ayaa waxaa qayb ka ah agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ee xukuumadda soomaaliya mudane maxamed aadan jimcaale kofi iyo sidoo kale safiir ku-xigeenka ahna qunsulka koowaad ee safaaradda dalka turkiga ee soomaaliya ay leedahay mudane bashiir ibraahim cali ugaaska shirkan ayaa muddo laba maalmooda socon doona waxaana ugu dambeynta lagu wadaa in laga soo saaro warmurtiyeed ku aadan sidii wax looga qaban lahaa dadka muhaajiriinta ah ee kasoo tegaya dalalkooda
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa waxaa ka furmay shir lagu heshiisiinayo beelo ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan warkaasi iyo dhexdhexaadintaasi qaabka ay u socotaba waxaa istuudiyaha igula sugan soo saaraha warka saakay cismaan maxamed aadan waa mahadsantaha cabdulaahi kulmiye magaalada matabaan ee gobolka hiiraan shalay waxaa ka furmay shirweyne lagu dhexdhexaadinayo beelo walaal ah oo dhowaan ku dagaalamay deegaano hoostaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan ugaaska ugaas xasan ugaas maxamed oo furay shirkan ayaa waxa uu sheegay in colaad aan wiil ku dhalan ee wiil ku dhinto sidaasna loo baahan yahay in beelaha walaalaha ah ee dega degmooyinka matabaan iyo baladweyne inay isdhexgal sameeyaan oo ay ka heshiiyaan wax walba oo colaada sidoo kaleeto odayaasha dhaqanka oo ayagu dhankooda ka hadla ayaa ballan qaaday in ay ku dhiira doonaan inay ka shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida in horena ay dadkii ku dagaalamay dadka ku dhintay halkaasna waxaa laga bixiyey diyo iyadoo maamulada galmudug iyo hirshabeelle labaduba ay qeyb ka qaateen sidii beelahan walaalaha ah loo nabday lahaa gudoomiyaha degmada matabaan oo la xiriiray ayaa waxaa uu ii sheegay inay awooda saari doonaan inay ka shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida dadka halkan ku dagaalamana ay ka gaarsii doonaan xal waara
marka cismaan inta uu wadahadallo socanayo ama dib u heshiisiintaas wax la sheegay
saddexda maalinoo soo socota ay wadahaladan soco doonaan waxaana lagu faaqidi doonaa laguna lafaguri doonaa sida xal waara looga gaari lahaa dagaalada halkaas ka dhacay oo nabadda iyo loo soo celi lahaa sidii beelaha isku dhexgal u samey lahaayeen dadka reer guraaga ah marka hore waxaa la ogaa dagaaladan inay ka dhaceen deegaanka benyaaley oo dhowr iyo toban kilomitr u jira magaalada maxaas ayna ku dhinteen dad aada u fara badan marka dagaaladaas oo qarniyadii tagaba soo naalaabanayay oo beelahan ay aada u dhex maraya ayaa waxaa la go-aansaday in laga gaara xalwaara si uus usoo noqon dagaal dambe waa garta ugu dambeyntii cismaan maadaama dadka soomaaliyeed ay badanaa isku dhacyo ay ka dhex dhacaan beelaha haddana laga heshiiyo ma laga yaabaa gacmo kale inay ku dhex jiraan labadaasi beelood oo keligood aanay ahayn dagaalka waxaa sii horinaya gudoomiyaha gobolka hiiraan oo horey u hadlay waxa uu sheegay in maleeshiyaadka al-shabaab ay qeyb ka qaadanayaan hurinta colaadana colaadahan ayna muhiim tahay in garab laga istaago maadaama aysan ku noolaan karin meel nabada dadkan maleeshiyaadka al-shabaab waxa ay inta badan ka qaraabtaan in ay isku diraan dadka shacabka kabacdina ay ku dhex noolaadaan si ay xal uga helaan waxaa loogu baaqay in gacan looga hortago oo beelahaasi ay isku duubnaadaan sidii horey ula dagaalami jireen baa nabadiidka ay meel uga soo wada jeestaan oo hal cadow ay wada yeeshaan ayaga cadow is isku noqon
aad baad u mahadsan tahay cismaaiil maxamed aadan maamulka degmada doolow ee gobolka gedo ayaa wafdi ka socda deeqbixiyaasha waxa ay gaareen degmadaasi waxaana halkaasi ay kula waxaana halkaasi ay kula hadleen maareynta barakacyaasha iyo sidii noloshooda dib loogu dhisi lahaa warkaasi waxaa inoo haya maxamed macalin aadan wafdigan maanta soo gaaray degmada dowla soomaaliya ayaa waxay ka socdeen deeqbixiyaal isugu jira hay-adaha un-ka gaar ahaan hay-adda unisef iyo hay-adda w f b iyo wakiilo ka socday dowladda jarmalka ujeeddada booqashada wafdigan caalamiga ee degmada dowla soomaaliya maanta soo gaaray waxay ahayd inay soo arkaan howlo samafal oo ay hay-adahan halkan ka wadaan iyo inay markaasi u kuurgalaan guud ahaan nolosha deegaanka waxayna kulan saacado qaatay ay xafiiska degmada dowla soomaaliya ay kula yeesheen maamulka degmada dowla soomaaliya waxayna ka wada hadleen xaaladda barakacayaasha ku sugan degmada dowla soomaaliya iyo guud ahaan deegaanka gudoomiyaha maamulka degmada dowla soomaaliya iida xasan cabdulaahi ayaa kadib kulanka ay la yeesheen hay-adaha qaramada midoobay iyo wakiiladii ka socday dowladda jarmalka waxa uu ka warbixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen
maanta wafti ka socdo w f b iyo unisef iyo jarmalka bangiga jarmalka qolada loo yaqaano dadka ay u yaqaanaan deeqbixiyaasha ilaahay baa deeqa bixiye waa kula kulanay xafiiska booqasho waxay ahaayeen kolletoba unisef iyo w f b mashaariico aad u badan bay deegaankan iyo degmada ka fuliyeen gaar ahaan socodkooda qoladaas wuxuu ahaa mashaariicihii dabagolkooda iyo meelay ku baxeen iyo wixii hadda ka dhiman dhammaystirkeeda su-aalaha u badan oon isdhaafsanaynay middaasay ahayd iyo sidii wax loogu dari karo aad baan ugu mahad celinaynaa ilahay baan aad u sugnaatay aad baan ugu mahad celinaynaa haddayna soo booqdeen oo deegaanka iyo dadka ay soo booqdeen waxaan uga warbixinay deegaanka guud ahaan inuu nabad yahay oo wax caqabad ayna ka jirin hadday tahay tu qabiile iyo tu kale oo argagixis midna ayna ka jirin wixii horena si wanaagsan iyo waddo fiican inay ku baxeen haddana waxay hayaan oo kale inay kusoo daraan dadka iyo deegaanka kusoo daraan ayaguna waxaan idhi meeshii aad wax ku bixiseen kilomitr kaste hadday tahay waa booqon kartaan ama waa tegi kartaan warkaas aad bay ugu qanceen guud ahaan deegaanka iyo dadka wanaaggiisa allahi subxaana wa tacaala habaa hayo oo keenay nabadda iyo horumarka hadda degmada ka jiro laakiin dadku way ku dadaaleen bulshada gaar ahaan maxamed macalin warbaahinta qaranka degmada dowla soomaaliya
tan iyo markii magaalada gaalkacyo laga hirgeliyey ciidamo isku dhaf ah oo ka kala tirsan maamulada puntland iyo galmudug ayaa waxaa hoos udhac ayaa waxaa hoos u dhacay isku dhacyadii beelaha dhinacyada kalena waxaa xoogeystay la dagaalanka xagjirka oo ay ciidamada federaalku kaalin sare ay ka qaateen warkaasi waxaa magaalada gaalkacyo inooga soo diray cabdirasaaq maxamed axmed
laga soo bilaabo lix iyo labaatankii disembar sanadkii tagay laba kun toddobiyo toban waxaa magaalada gaalkacyo ka soconaya howlgallo ballaaran islamarkaana la xidhiiray weerarkii kooxda nafla ariga al-shabaab ay ka geysteen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac howlgalladan oo iska kaashanayaan ciidamada b s f danab iyo nisa ayaa intii ay socdeen lagu helay xog fara badan oo la xiriirta weerarkaasi waxaana ciidamadu gacanta ku dhigeen shakhsiyaad lala xiriirinayay inay gacansaar la leeyihiin kooxda argagixisada al-shabaab howlgalladan ayaa labadii maalmood ee u dambeysay lagu qabtay ilaa ku dhowaad shan iyo toban ruux sida la sheegay kuwa oo la tuhunsan yahay inay qaarkood ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab shakhsiyaadka la qabtay oo haatan ku jira gacanta ciidamada amniga ayaa lagu wadaa in la mariyo baaritaano la xidhiidha falalka ay ku eedeysan yihiin inkastoo weli aysan wax wara ka soo bixin saraakiisha ciidamada amniga ayaa haddana la filayaa in marka baaritaanadaasi soo dhammaadaan loo soo bandhigo warbaahinta intii ay socdeen howlgalladan ayaa sidoo kale waxaa ciidamada danab ee xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan gaalkacyo waxa ay gacanta ku dhigeen horraantii bishan hub iyo saanad la sheegay in loo waday argagixisada al-shabaab ee ku sugan degmada xaradheere waxaana ay sidoo kale ciidamadu ay gacanta ku dhigeen shakhsiyaadkii waday kuwa haatan ku jira gacanta ciidamada amniga howlgalladan lagula dagaalamayo maleeshiyada argagixisada al-shabaab ayaa waxaa si weyn u soo dhoweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool gobolka mudug kuwa oo sheegay inay gacan ka siin doonaan ciidamada amniga la dagaalanka iyo ugaarsiga kooxdaasi cabdirisaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
qadka taleefonka ee magaalada baydhabana iminka waxaa si toos ah ugu jira waryaheena siraaji sheekh isxaaq madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa kayd dawa kaydka dawada caafimaadka waxa uu ka furay maamulka xarunta magaalada baydhabo oo ah xarun kumeel gaar ah ee maamulka koonfur galbeed siraaji horey u gal
aada umahadsan tahay shalay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudane cabdiasiis xasan maxamed laftigreen oo ay weheliyaan qaar ka mid a golaha wasiirada cusub iyo wasiiradii hore xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxay kormeereen ama xariga si toosa uga jaray xarunta keedka dawada wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed runtii halkaasi ama dhismahaasi oo dhowaan lasoo gebagabeeyey halkaasi runtii madaxweynaha waxa uu kormeeray qeybaha keedkaasi uu ka kooban yahay isagoona fiiriyey ama qolqol u kormeeray qeyb qeybaha kala duwan ee keedka uu ka kooban yahay iyo dawooyinka dhex yaalaba intaasi kadib madaxweynaha waxa uu kormeeray cisbitaalka degmada baydhabo ama cisbitaalka gobolka bay oo runtii uu la kulmay ugu horeyn maamulka cisbitaalka waxaa sidoo kale uu la kulmay shaqaalaha cisbitaalka waxa uu kormeeray qeybaha cisbitaalka uu ka kooban yahay bukaanada ayuu mid mid u dul istaagay kadibna runtii waxa uu sheegay uu ku ammaanay wasiirkii hore wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane isaa cali subag iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda caafimaadka in howlo fara badan ay ka qabteen deegaanada koonfur galbeed waxaana uu bogaadiyey dhammaan shaqaalaha wasaaradda caafimaadka waxauna uu sheegay in dawladdiisu ay si gaara ugu shaqeyn doonto dhanka caafimaadka si loo dabiibo ama loo loogu adeego bulshada ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya dhanka kale magaalada baydhabo xilligan waxaa ka taagan biiri bahadsan oo saameyn ku yeelatay bulshada ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya biyeeridaasi waxaa saameyn ku yeelatay oo inta badan runtii si aada u saameysay dadka kumanaanka ee kasoo barakacay tuulooyinka iyo deegaanka hoos imaanaya magaalada baydhabo waxaa jira halkii fuusta biyaa la kala siisanaya xilligan saddex doolar u dhigantaa lixdan iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga runtii taasoo aan agoodin dadka qaar marka biyaridan ayaa ka dambeysay kadib markii ay biya qaar ka mid a ceelashii ay maamuleysay shirkada biyaha ee warjanaay dadka ama gaari dameerada biyaha xaafadaha geena xilligan waxay isku cariiranayaan tiro kooban oo ceelal ah oo ku yaala magaalada baydhabo halkaasi oo biyaha laga dhaansado dowlad goboleedka koonfur galbeed golaha wasiirada cusub iyo maamulka gobolka iyo degmada iyo bulshada u badan ganacsatada ayaa xilligan waxay wadaan qorshooyin lagu biyo looga sameynayo ama gurmud biyo dhaamina looga sameynayo dadka ku jira kaalinta kala duwan ee ku yaala magaalada baydhabo marka magaalada dhanka kale markaa fiirisid horumaro aada u fara badan ayaa jira dhismooyin cusub ayaa lagu soo kordhiyay iyo ganacsi ku cusub magaalada baydhabo kadib markii magaaladu ay ka mid noqotay magaalooyinka ugu amniga wanaagsan ee ka jira soomaaliya maalgashi aada u fara badan ayaad moodaa inay ka samaysanayaan ganacsatada soomaaliyeed marka runtii howlo fara badan ayaa socda oo ku aadan dhanka horumarka laakiin xilligan dadka reer koonfur galbeed dhibaatada keliya haysta waxay tahay biyeridaasi ee ka jirta magaalada baydhabo
waa gartay shirkadahan markii horeba biyaha soo saari jiray maxaa loo aaneeyey oo biyaraantan maxaa u sababa ma dhaqaalayari mise wax kale siraaji
biyaridan horta waxay tahay mid sanadadii dambeba kusoo noqnoqonaysay magaalada baydhabo magaalada baydhabo runtii sanadadii hore ama waayo waxaa loogu yeeri jiray baydhabo janaay waxaana ay caan ku ahayd isha baydhabo masaakiin fara badan ay kasoo burqadaan oo dadka ay usoo daawasho tagi jireen caruurta iyo dadka qaarna runta ay ku dabaalan jireen waxay ahayd meel barwaaqa oo jilaan iyo xilli kastaba ka socdaan laakiinse isha bay dhaba hadda dhexdeeday ciyaal ayaa kubad ku ciyaaraya oo waxay noqotay meel biyaha aana kasoo burqanin oo runtii sababtay in meelihii biyaha ay kasoo burqin jireen si sharci daraa dadka qaar ay u dhisteen kadibna biyihii la gooyey sidoo kale horta waa waxa ugu daran waxay tahay isha baydhabo oo la xiray oo ay go-day gebi ahaanba hoshii oo aan wax biyahaas maraynin waxaa dhibaatada kale haysata ay tahay biyarida sababtay in qaar kamid a ceelashii ilaa toddobaatan iyo in ka badan oo ceelal ah ayaa shirkada biyaha warjamaha imaa jirtay soddon iyo wax la jiraan way biyareeyeen waxaa jiray ceelal cusub oo sanadkii lasoo dhaafay wasaaradda samarta iyo khayraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur oo kaashinaysa qaar kamid ah hay-adaha qaramada midoobay ay ka hirgeliyeen koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo waxaa si toosa loogu wareejiyay shirkada warjanaa iyaga ayaana maamula iyada saastaa intaas ceelada la qoday haddana waxaa jira biyeri wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha ama siihayaha xilka wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha waxa uu ii sheegay in sababtu ay tahay in magaalada baydhabo xilligan dadka ku sugan ay yihiin dad aada u fara badan oo kaasa kala duwan oo ku yaala magaalada baydhabo dadka ku jiraan ay kumanaan kor u dhaafayaan marka waxa uu sheegay in isticmaalka biyaha ay dad fara badan ay isticmaalayaan dadkii awel biyaha isticmaali jiray dad kasii badan inay magaalada kusoo kordheen taasi ay sababtay in biyari laga dareemo magaalada baydhabo laakiinse xilligan waxa uu sheegay in la wado qorshihii in la baaro sababta sanad walba soo celelisa biyaridan oo bulshada saameynta ku yeelata
ji sheekh isxaaq dhinaca kale qadka taleefonka ee magaalada beledweyne waxaa toos ugu jira waryaheena ibraahim geede ibraahim bal ka waran hiiraan iyo waxyaabihii u dambeeyey ee dhinaca horumarka
waad mahadsan tahay dhinaca horumarka marka laga eego magaalada inkastoo muddooyinka ugu dambeeyey ee mid markaasi si aada looga dareemayey waxaad arkaysaa muxuu ahay wadooyin muhiim oo magaalada markaasi kusoo kordhay maamulkii weliba hay-adaha samafalka qaarkood ay sameeyeen sidoo kale waxaad arkaysaa dhismayaal aada u fara badan oo magaalada si aada looga sameeyey muddooyinka ugu dambeeyey inkastoo dadku inta badan ay hadal hayaan muxuu ahaa in markii muxuu ahay magaalada horumarka lagu garan karo ay magaalooyinka ay ballaartaan marka hadda deegaanka wuxuu aada ugu dhow yahay deegaanka aaljaalo ku dhow magaalada gaararta marka aad ay u ballaaratay magaalada labadana waa laga dareemaya maadaama dad aada u fara badan oo qurbageeda ay dalka dib uga soo laabteen marka taas ayaa ka mid ah qeybaha horumarka sidoo kale waxaa jira ganacsi fara badan iyo weliba shirkado kala duwan oo dhinaca maalgashi ku sameeyey magaalada dhinaca kale horumarada kale ay jiraan goobaha waxbarashada inta kale sidoo kale jaamacado aada u fara badan oo magaalada kusoo kordhay oo ilaa kun toban jaamacad ay gaaraya waxaa sidoo kale jira iskuulo fara badan oo magaalada ka jira inkastoo dadku inta badan muxuu ahaa ay waxbarashadu marka hore u aadi jireen magaalada muqdisho meelo kale laakiin hadda inta dadka inta badan waxay wax ku bartaan gudaha gobolka gaar ahaan magaalada beledweyne oo dhinaca waxbarasho aada looga dareemaya maadaama gobolku inta badan ay markaasi gacanta ku hayaan ciidamada dowladda soomaaliya kuwaas oo siyaada u sugay amniga iyo weliba muxuu ahay deegaanada kale hoosyimaado waxaa sidoo kale jira howlgallo guud oo markaasi ka jira gobolka oo muxuu ahay maleeshiyaga markaasi laga xoreynayo gudahaan gobolka maadaama inta badan laga saaray bartamaha soomaaliya marka howlgalladaas way jiraan dad midna howl hayaan waxaa sidoo kale jira muddooyinka ugu dambeeyaba ee mingalgaaryo kala duwan la gaarsiinayay oo muxuu ahay boqor salmaan boqorka sacuudi carabiya oo markaasi weliba diyaad lacageed ay soo aruuriyeen oo raashiin markaas lagu gaday lasoo gaarsiiyey magaalada beledweyne ee muddooyinka ugu dambeeyey ee dadka loo qaybinayay waxaana jagadaasi la sheegay inay qayb ka tahay miligkii loogu talagalay dadka magaalada beledweyne xiliigii fasaadii ay dhaceen marka maadaama ay soo baahday hadda maalintii labaad ayaa jagadaasi magaalada laga qaybiyey waxaa dhiman laba maalin oo kale waxaana loogu talagalay ilaa lix kun oo qoys oo markaasi kamid ah dadka magaalada ku dhaqan waxaana ay gargaarkaasi u imaaday xilli markaasi aada loogu baahnaa dhinaca kale waxaa jira kulamo ay qaateen maamulkii weliba hay-adaha samafalka si markaasi iyagana bigidaamin ay ugu sameyn lahaayeen dadka danyarta maadaama ay weli warshadeeleediyiisa ay noqdeen kuwo markaasi aada u guray oo markaas midabka ay bedel markaasi dadkaasi loo caawinayay maamulka iyo hay-adaha ka wada hadleen si dadkaasi biyo nadiif ay u helaayeen maadaama magaalada inta badan ceelasha iyo weliba inta badan ka caawi jireen
waa gartay maadaama webigu hadda saas uu u biyareeyey wax saadaal ah oo dhinac roob iyo wax la hadal hayo kolley biyo dhaamis wax lagu noolaan kara maahane ka waran inkastoo weli hoobkaysan dhiin haddana dadka inta badan waxay la daadacaya dhinaca nolosha maadaama dadka inta badan u badanyihin kuwa beeraley ah iyo muxuu ahay kuwa muxuu ahay xoolo dhaqata marka inta badan dhiilaanta ay saam- dadkooda saamaysay ee haba ugu darnaadaan kuwa magaalada degan iyo weliba kuwa beeraleyda ah iyo weliba xoolo dhaqata inta badan marka xaaladda guud ee magaalada marka la eego mid aad u wanaagsan oo jawi degan ah
aad baad u mahadsan tahay ibraahim geedi wararka dibadda saakay raadiyo muqdisho idiin hayana waxaa ka mid ah ugu yaraan lixdan ruux ayaa ku geeriyooday dab ka kacay guri ku yaala qeybta qadiimiga ah ee magaalada dhakaa ee dalka bangaladesh dabka ayaa arbacadii ka kacay dhismo deegaan oo qeyb ahaan la dhigay oo qeyb ahaan la dhigay waxyaabo kiimika ah dabka ayaana ku dabka ayaana waxa uu ku faafay dhismayaashii ka agdhowaa sida ay tebiyeen warbaahinta gudaha mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in subaxnimada khamiista ay dhimashadu marayso lixdan balse dabkii la xakameeyey waxaa laga yaabaa in dabku uu markii u horreysay ka bilowday gaaska wax lagu karsado ka hor inta uusan kusii faafin qaybtii ay kiimikadu taalay sida uu wakaaladda wararka ee a f b uu u sheegay cali axmed oo ah madaxa waaxda debdemiska dabka ayaa ku xayirmay dadka ayaa badankiisa waxa ay ku xayirmeen dhismayaasha sida ay wararku sheegayaanna waxaa suurageli weyday in ay holacaasi ka soo dhex baxaan warkii oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka intaasi ayuu iiga dhan yahay cid allaale ciddii haleeli weysay warkeenna waxa ay dib uga daalacan kartaa bogga aynu ku leenahay internetka raadiyo muqdisho dot net ayuu cinwaankeenu yahay sawdo cabdinuur xasan iyo cabdisalaan mukhtaar ayaa warka inoo farsameynaya warkana waxaa saaka inoo soo saaray cismaan aadan nabadgelyo